rasuullada cutubka shanaad
laakiin nin ananiyas la odhan jiray isagoo haweenaydiisii safiro la jiro ayuu xoolihiisii qaar iibshay markaasuu qiimihii haweenaydiisii oo la eg intuu qaar la hadlay qaar keenay oo rasuulladii soo hordhigay laakiin butros baa ku yidhi ananiyasow maxaa shayddaanku qalbigaaga u geliyey inaad ruuxa quduuskaah been u sheegtid oo aad qiimihii dhulka qaar la hadhid markaad haysatay miyaanay waxaagii ahayn oo markii la iibsay dabadeedna miyaanad adigu u talin maxaad waxaan qalbigaaga u gelisay dad beenuma aad sheegin waxaadse u sheegtay ilaah markii ananiyas hadalladaas maqlay ayaa intuu dhulka ku dhacay naftii ka dhacday oo kuwii taas maqlay oo dhan cabsi weyn baa gashay markaasaa dhammankii dhallinyarada ahaa intay kaceen isagay duuduubeen markaasay qaadeen oo soo aaseen abaaraha saddex saacadood dabadeed ayaa haweenaydiisii soo gashay iyadoo aan ogeyn wixii dhacay markaasaa butros u jawaabay oo ku yidhi inaad dhulkii intaas ku iibiseen iyo in kale ii kala sheeg markaasay tidhi haa intaasaannu ku iibinnay laakiin butros baa ku yidhi
sidee baad ugu heshiiseen inaad ruuxa rabbiga jirrabtaan bal eeg kuwii ninkaaga soo aasay cagahooda albaabka agtiisay ka soo shanqarayaane adigana way ku qaadi doonaan markiiba intay ku kor dhacday isaga ayaa naftii ka dhacday markaasaa nimankii dhalinyarad ah soo galeen oo waxay arkeen iyadoo mayd ah markaasay intay qaadeen ku aaseen ninkeedii agtiisa markaasaa cabsi weyni geshay kiniisaddii iyo kuwii waxyaalahaas maqlay oo dhan rasuulladii waxay gacmahooda dadka dhexdiisa ku sameeyeen calaamooyin iyo yaabo badan iyagoo isku wada qalbi ah ayay waxay wada joogeen balballadii sulaymaan laakiin kuwii kale midkoodna kuma dhicin inuu iyaga ku darmado hase ahaatee dadkii waa sharfeen iyaga oo waxaa ku soo kordhay iyaga kuwa badan oo rabbiga rumaystay oo rag iyo dumarba leh xataa waxay noqotay inay kuwii bukay jidadka u soo saareen oo ku jiifiyeen sariiro iyo darmooyin si hooskiisa u dulmaro qaarkood markii butros uu soo maro oo waxaa kaloo ku soo ururay dad badan oo ka yimid magaalooyinkii yerusalem ku wareegsanaa iyagoo wada dad buka iyo kuwo jinyo wasaq lahu derdereen oo kulligood waa la wada bogsiiyey laakiin waxaa kacay wadaadkii sare iyo kuwii la socday oo dhan kuwaas oo ka mid ahaa dariiqadii sudukinta markaasay iyagoo aad u xanaaqsan intay rasuulladii qabqabteen xabsi ku rideen laakiin malaa'igtii rabbiga ayaa habeennimo albaabadii xabsiga ka furtay oo intay dibadda u soo saartay ku tidhi taga oo macbudka isdhex taaga oo waxaad dadka kula hadashaan ereyada oo dhan ee noloshan markay taas maqleen ayay intay aroortii macbudka galeen dadkii wax bareen laakiin wadaadkii sare iyo kuwii la jiray ayaa yimid oo waxay isugu yeedheen shirkii iyo duqoodii reer binu israa'iil oo dhan markaasay cid u direen xabsigii in kuwii xidhnaa laga keeno laakiin saraakiishu markay xabsiga yimaadeen waa ka waayeen iyagii markaasay shirkii ku noqdeen oo u warrameen oo waxay ku yidhaahdeen waxaannu aragnay xabsigii oo aad u xidhan oo nimankii ilaalinayayna albaabada ka taagan yihiin laakiin markaannu furnay ninna waa ka weynay haddaba markii sirkaalkii macbudka iyo wadaaddadii sare hadalladaas maqleen waxay la fajaceen waxyaalahaas waxay noqon doonaan mid baa intuu u yimid ku yidhi ogaada nimankii aad xabsiga ku rideen macbudkay dhex taagan yihiin oo dadkay wax ku barayaane markaasaa sirkaalkii isagoo saraakiil kale la socoto intuu tegey rabshad la'aan u soo kaxeegay waayo waxay ka baqeen dadku inuu dhagxiyo markaasay intay soo kaxeeyeen shirka soo hortaageen kolkaasaa wadaadkiisana weyddiiyey oo yidhi
waxaannu aad idinku amarnay inaynaan magacaan wax ku barin laakiin bal eega waxaad yeruusaalem ka buuxiseen waxbariddiinii oo weliba waxaad damacsan tihiin inaad ninkan dhiiggiisiiyo dusha naga saartaan laakiin butros iyo rasuulladii ayaa u jawaabay oo ku yidhi waa inaynu ilaah addeecno intaannu dad addeeci lahayn ilaahii awaawayaashayo ayaa soo sara kiciyey ciisihii aad geedka ku daldasheen oo disheen ilaah baa isaga gacantiisa midigeed sare u qaaday inuu ahaado amiir iyo badbaadiye si uu israa'iil toobad iyo dembidhaaf u siiyo waxyaalahaas annaga ka marag ah waxaa kaloona ka marag ah ruuxa quduuska ah oo ilaah siiyey kuwa addeeca isaga laakiin markay taas maqleen way ka xanaaqeen oo waxay ku tashadeen inay laayaan laakiin waxaa shirka iska dhex taagay mid fariisiinta ka mid ahaa oo la odhan jiray gamali'eel kaas oo ahaa macallinkii sharciga dadkuna aad u maamuusi jireen oo wuxuu amray in nimankii dibadda cabbaar loo saaro markaasuu iyagii ku yidhi nimanyo reer bani israa'iil iska jira waxaad la damacsan tihiin inaad nimankaas ku samaysaan maxaa yeelay hadda ka hor waxaa kacay judas isagoo nin weyn iska dhigaya kaasoo niman badan oo qiyaas afar boqol gaara raaceen isagii waa la dilay oo intii addeecday oo dhammina way kala firdheen oo waxay noqdeen waxaan waxba ahayn ninkaas dabadiis waagii dadka la qori jiray waxaa kacay yudas kii reer galiili oo dad buu duufsaday isaguna waa dhintay oo intii addeecday oo dhammina way kala firdheen haddaba waxaan idinku leeyahay nimankan faraha ka qaada oo iska daaya waayo taladan ama shuqulkanu hadday dad ka yimaadeen waa baabi'i doonaan laakiin hadday ilaah ka yimaadeen ma baabi'in kari doontaan haddii kale malaha waxaa la ogaan doonaa inaad ilaah la diriraysaan markaasay ku raaceen isaga oo intay rasuulladii u yeedheen ayay garaaceen oo waxay ku amreen inaanay magaca ciise ku hadlin markaasay sii daayeen markaasay shirkii hortiisii ka tegeen iyagoo ku faraxsan in lagu tiriyey inay saahilaan in magaca aawiis loo maamuus jibiyo maalin walba macbudka dhexdiisa iyo guryahaba kama ay joojin inay dadka baraan oo ku wacdiyaan wax ku saabsan ciise masiix